noocan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkan idiin soo gaara kusoo dhawaada barnaamijka halatanin jaale raadiyo beerlola oo toddobaadkiiba aad ka maqashaan mawjuddeen f m-ka sideetan iyo sideed dhibic sideed magahartis barnaamijka aalaaba waxaa habeen weliba jimco ay sii baxayso sabtina ay soo galayso idinla socosay aniga oo bilaal daahir waane waxaana kusoo qaadanaa arrimaha la xiriira jaceylka balse intaanu guda garan dhegaystayaal saaxiibayaal qodobka caawa idinkugu talagalnay inaad ka tala bixisaan balse waxaa ka horeeya daafurka barnaamijka
shaxdaageeye joogto kaymaabiyaha shubeeniyo guusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin shaxdaageeye joogto kaymaabiyaha shubeeniyo guusha kaalan dooxo weliyaan shiiraba gelin oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madowyo shaash lagu hareeye oshilaa uga qortiyo shakaal qabaadka feeraha midab shaadir madowyo shaash lagu hareeye amashaaca dunidiyo adcidooshin joogtaad shaarafteeda leeday amashaaca dunidiyo adcidooshin joogtaad shaarafteeda leeday shaanka roon haweenka ishib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shaanka roon haweenka ishib waxaan idhaahdaba maryaan kugu shugriyaya shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama markiiyaan islaashowge sheekaystu kaligay shirkaanka amaana shaydaanka tilmaama shirkaanka amaana shiddaanka tilmaama markiiyaan isla showre sheekaystu kaligay waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye sharta laga daboolo lagana ray shaydaan shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye waa shan iyo toban jir shiikh wacaani dhalaye sharta laga daboolo laganaaray shaydaan
meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkan idiin soo gaaraya dhegeystayaal saaxiibayaal waxaana hawada idinka leenahay habeenimo wanaagsan kaalintaas sugaaneyd oo dhegaheyna kusoo dhaceysay waxay daafur u aheyd barnaamijka la talin jecel raadiyo beerlula wuxuuna idinkaga imaanaya mujadeena f m-ka sideetan iyo sideed dhibic sideed magahartis magaalada beledweyne iyo deegaamada kugadaaman ayaad naga maqlaysaan halka daafaha caalamka aad nagala socotaan baraha internet-kayna ku leenahay sida facebooka youtube-ka iyo baraheena x iyo website-ka dhegeystayaal waxaan gudagalaynaa qeybihii hore ee barnaamijka la talin jecel raadiyo beerlula haddii aynu ku biloawno qodobka caawa miiskii noo saaran kaasi oo la doonayo inay dhegeystayaasheena ay nagala qeyb qaataan islamarkaana ay ka tala bixiyaan wuxuu dhacayaa sidatan asalaamu calaykum magacaygu waa xuseen waxaan ahay mid ka mid ah shaqaalaha iskuulada ku yaala magaalada beledweyne waxaan jecel xadaaf ah u qaaday mid ka mid ah gabdhaha wax ka barata dugsiga maxaan sameeyaa oo arrinkaasi ku xaliyaa waayo sababtoo ah waxaan joogaa iskuulka oo aan ka shaqeeyaa laba bilood haddii arrimahani maamulka ay igu maqlaan waxaan ka baqayaa ama aan ka cabsanayaa inaan shaqadeyda aan ku waayo waxaana barnaamijka uga qayb qaadan karaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal idinkoo soo wici kara eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiinana inagu soo gaarsiin karaysaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo ka tala bixin kara qodobka caawa miiskiin oo saaran dhegeystaha ugu horeeya qadka taleefon ku jira ayaan soo dhaweynayaa si uu barnaamijka nagala qayb qaato islamarkaana ugu tala bixiyo qodobka caawa miiskiin oo saaran halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajeynayaa inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka awada ku jiro dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday barnaamijka la taliya jecele raadiyo beerola dhegeystayaal saaxiibayaal waxaa soo wici kartaan eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan dhegeystaha qad taleefon ku jira halo asalaamu calaykum waxaad maqlaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka la talin jecla raadiyo beerlula wuxuu idinkaga imaanaya mujdeena f m ka sideetan iyo sideed dhibic sideed megahartis magaalada beledweyne iyo deegaamada kugadaamana aad naga maqlaysaan halka daafaca caalamka aad nagala socotaan baraha internetkana ku leenahay sida facebooka youtube-ka barahin x iyo website-ka dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsay barnaamijka waxaad barnaamijka uga qayb qaadan karaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal idinkoo soo wici kara eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxma habeen wanaagsan kusoo dhowo barnaamijka la talin jecla raadiyo beerula ku bilow magacaaga halkaa joogto
magaca waxaa mahadsan maxsada kuushi waxaan laanta raadeerka maxamedow saax baa kusoo dhaweynayaa fiidnimo wanaagsan ayaan ku leeyahay haddii aad la socotay qodobka caawa miiska inoo saaran bal gudagal
saaxiibow beel dheer weyni adiga dhamaan halkaan barnaamijka micnaha ee qodobka waxa ay timintaa qiyaasaayo macalin iskuul iskuulaadka magaalada ka mid ah micnaha oo dugsiga ku shaqaynaya dhigato ayuu jeclaaday haddii laygu fahmo micnaha barnaamijkaas inaan shaqada layga eriya ka cabsana samayn maxamed xasanow hadduu macalin ahaan lahaa waaba laisdhihi lahayba midka hadda arrinkan ay haysato waa mid ka mid ah shaqaalaha hoose ee nadaafadda waaye iyo waardiyaasha
oo shaqaale ama ha ahaado ama arday ha ahaado qofkan qofku uu jecel yahay sidiisa banaan buu u sheegi kariya sooma aada iyo aad
waxaa lidhi qof ay jecel ma qabsamaana soomaali hor u tirsamo Mhm.
haddii la fahmo qofkan waa jecel waardiye ahaado qofkan haddaa jecla haddii la haddii la fahmo ma Mhm.
lama raana kuma rahay tirahdaa ama waa kulahay tirahdaa haddii la fahmo micnaha camal lani qofkan qofkan jeclaha waa u sheegta maan dadka dhan xabun bashaara mogtaadi aada iyo aad
marka waxaan leeyahay ninkaa wixiisa soomaligayo jeclyaana mataqaana ha u sheegayo haddii ay ku aqbasho alxamdulilah haddii ku aqbalasina ilahi alxamdu ayna maaa aada iyo aad aa umahadsan tahay maxamed xasan saaxiib waan sida wacanad barnaamijka nagala qayb qaadatay islamarkaana waqtigaaga inoo soo gelisay adigoo ka tala bixiya qodobka caawa miiska inoo saaran aada iyo aad aan kaaga mahad celinayna dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday barnaamijka la talin jecla raadiyo beerlula dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad barnaamijka uga qayb qaadan karaysaan idinkoo soo wici kara eberli xal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiina nagu soo gaarsiin karaysaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeysaqa taleefon ku jira ayaan soo dhaweynayaa si uu barnaamijka nagala qayb qaato islamarkaana ugu talada bixiyo qodobka caawa miiskiin oo saaran halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waan kusoo dhaweynayaa saaxiib ku bilow magacaaga halkaa joogto haddii aad la socotay qodobka caawa miiskiin oo saaran gudagal saaxiib mhm waan ka xumahay dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka awada ku jiro dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday barnaamijka la talin jecla raadiyo beerula dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka waa barnaamijkeeni waa barnaamijka la talin jecla raadiyo beerula toddobaadkii mar ayaad maqashaan dhegeystayaasheena waxaad barnaamijka u qayb qaadan karaysaan idinkoo soo wici kara eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiinana nagu soo gaarsiin karaysaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo ka tala bixin kara qodobka xawmiiskii noo saaran dhegeystaqa taleefoon ku jira ayaan fursaddiisa siinaya halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay waa rajeynaya inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka awada ku jiro dhegeystayaasheena kale ee qaada taleefoonada dib nagala soo qabsaday dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad barnaamijka u qayb qaadan karaysaan idinkoo soo wici kara eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan dhegeystaqa taleefoon ku jira ayaan fursaddiisa siinaya halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystaha sina qadka taleefoonka ayaa ka go-ay waa rajeyn inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka wada ku jiro
sababtii jacaylkaada sanbabayga qaado naftaygi naftayda duniga laaye soomaali wayheye sideba waxyeelaa sababtii jacaylkaada sanbabayga qaado naftaygi naftayda duniga laaye soomaali wayheye sideba waxyeelaa
meel waliba aad joogtaan iyo si walba codkan idiin soo gaaraya dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan hawada idinka leeyahay habeen wanaagsan fiidnimo wanaagsan waxaad maqlaysaan barnaamij kala talin jecel ee raadiyo beerola dhegeystayaasheena dib nagala soo qabsaday barnaamijka waxaad barnaamijka u qayb qaadan karaysaan dhegeystayaal saaxiibayaal idinkoo soo wici kara eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiina nagu soo gaarsiin karaysaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal idinkoo ka tala bixin kara qodobka caawa miiska inoo saaran dhegeystayaasheena kale ee qadar taleefoonada ku jira halo asalaamu calaykum habeen wanaagsan kusoo dhawo barnaamij kala talin jecel ee raadiyo beerlo ku bilow magacaaga halkaa joogto xamdi oo kusoo dhaweynayaa fiidnin wanaagsan ayaan ku leeyahay haddii aad la socotay qodobka caawa miiskii inoo saaran bal gudagal xuseen waa mid ka mid ah shaqaalaha hoosaadka ee nadaafadda ee iskuullada ku yaala magaalada beledweyne wuxuu dareen jecel u qaaday mid ka mid ah gabdhaha wax ka barta dugsiga oo asaga shaqaalaha u ka yah sidee buu arrinkaasi ku xallin karaa haddii uu u sheegay arrinkiisa uu la ogaadana wuxuu ka cabsanayaa inuu ku waayo shaqadiisa maadaama laba bilood uu shaqadan u wado mar kale codkaaga sar u qaada adigoo raaliya adeeyaad waa mahadsantahay xamdi sida wacanad barnaamijka nagala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystayaasheena dib nagala soo qabsaday barnaamijka la talin jecel ee raadiyo beerola dhegeystayaal saaxiibeer waxaad barnaamijka u qayb qaadan karaysaan idinkoo soo wici kara eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan dhegeystayaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum
wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan ku bilow magacaaga halkaa joogto
waxay soo joogtaan xas asaa kusoo dhaweynaya haddii aad la socotay qodobka caawiska waan ka xumahay faa-iis saaxiibka barnaamijka qadka taleefoonka ayaa ka go-ay waa rajeynaya inay barnaamijka dib ugu soo laaban doonto intuu barnaamijka wada ku jiro dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday isla markaana doonaya inay barnaamijka nagala qayb qaataan waxaad barnaamijka u qayb qaadan karaysaan idinkoo soo wici kara eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihii nagu soo gaarsiin karaysaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar sodon iyo sagaal halo asalaamu calaykum
calaykum salaam saaxiibka bilow magacaaga halkaa joogto
magacayga waa maxamed maxamed oo kusoo dhaweynayaa fiidnimo wanaagsan ayaan ku leeyahay haddii aad la socotay qodobka caawa miiskiinoo saaran bal gudagal
magacayga waa maxamed halka jooga aniga
dhegeystayaasheena qiimo laho waxaa idinka codsanaynaa mar haddiiba aad dooneysaan inaad barnaamijka nagala qayb qaadataan inaad iska fogeysaan aaladda naga maqlaysaan si uu u hagaago ismaqarkeena dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday barnaamijka waxaad barnaamijka u qayb qaadan karaysaan idinkoo soo kara eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan dhegeystaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum
magacaygu waa maxamed waxaa kaala soo hadlaya borri waa kusoo dhaweynaya haddii aad la socotay qodobka caawa miiskii noo saaran baalal gudagal waan ka xumahay dhegeystahaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay waa rajayn inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka awada ku jiro dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday waxaad barnaamijka uga qayb qaadan karaysaan idinkoo soo wici kara eberly xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام magacaaga halkaa joogto
oo soo joogta biirkigiid haddii aad la socotay qodobka caawa miiskii noo saaran bal gudagal
wiilkaas waxaa dhihi lahaa inuu gabadhaas oo jecelkiisa u bandhigto waxaa laga yaabaa shaqadiisa soo watay
aad iyo aad aa mahadsantahay kowsar nagala soo xiriirtay beer gadiid sidii wacan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay islamarkaana taladaada ugu biirisay xuseen aad iyo aadan kaaga mahad celinay waana filaya xuseen oo dhegeysanaya talooyin kala duwan ee usoo jeedinaya dhegeystayaasheena ku xiran barnaamijka la talinaya jecel ee raadiyo beerula dhegeystaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum
salaam warahmatullahi wabarakaatu ku bilow magacaaga halkaa joogto
waxay soo joogta maxaas haddii aa faayiso dib usoo laabatay faayiso kusoo dhaweynaya haddii aad la socotay qodobka caawa miiska noo saara bal guda gala
magacayga waxaan dhihi ayaan dhihi lahaa aad iyo aad mahadsantahay faaisa sida wacan aad barnaamijka nagala qayb qaadatay waqtigaaga noo soo gelisay waan kaaga mahad celinaya dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday barnaamijka la talin jeclay radio beerula waxaa soo wici kartaan ebril xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiina inagu soo gaarsiin karaysaan ebril xal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystaqa telefoon ku jira ayaan fursadii siinaya si uu barnaamijka nagala qayb qaato halo asalaamu calaykum dhegeystayaasheena kale ee dib nagala soo qabsaday islamarkaana doonay inay barnaamijka nagala qayb qaataan waxa ugu qayb qaadan karaysaan idinkoo soo wici kara eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihiina inagu soo gaarsiin karaysaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal waxaa naga maqlaysaan radio beero muqdis f m-ka sideetan iyo sideed dhibic sideed megahartis magaalada beledweyne iyo deegaamada ku gadaaman ayaad naga maqlaysaan halka daafaca caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebooka youtube-ka baraheena x iyo website-ka waxaadna barnaamijka u qayb qaadan karaysaan idinkoo soo wici kara eberli xal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan halka fariimihii nagu soo gaarsiin karaysaan eberli xal hal saddex saddex afar afar tan iyo sagaal annagoo hil soo gaarna qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka dhegeystayaasheena hal iyo laba waxaan ka gaara ayaan fursadiisa siinayaa si uu barnaamijka nagala qayb qaato islamarkaana ay ku beeriyaan ama ay kaga tala bixiyaan qodobka caawa miiskiin oo saaran dhegeystayaqa telefoon ku jira ayaan soo dhaweynaya halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystayaasina qadka telefoonka ayaa ka go-ay waa rajayn inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka awada ku jiro dhegeystayaasheena hal ila waxaan ka gaarna ayaan fursadooda siin doonaa si ay barnaamijka nagala qayb qaataan islamarkaana ay ugu tala bixiyaan qodobka caawa miiska inoo saaran dhegeystayaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum eber lix hal sideed sideetan iyo sagaal sagaal sagaal afartan ayaa soo wici kartaan halka fariimihii nagu soo gaarsiin karaysaan eber lix hal hal saddex saddex afar afar soddon iyo sagaal dhegeystayaqa telefoon ku jira halo asalaamu calaykum waan ka xumahay dhegeystahaasina qaadka telefoonka ayaa ka go-ay waa rajayn inuu barnaamijka dib ugu soo laaban doono intuu barnaamijka hawada ku jiro guud ahaan dhegeystayaal saaxiibayaal intaa waxaa ku eg barnaamijka la talin jeclay raadiyo beerula barnaamijka intuu hawada ku jiray waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah bilaal daahir waane dhaga farsamada waa cabdimajid awes saakh intaa barnaamijkan barnaamij lamida isku maqli doona dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan hawada idinka leenahay habeen wanaagsan